waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo jubbaland waxay ka soo tagtay meel aad u fog jubbaland waa deegaan soomaali ay wada degan tahay wada leedahay jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin isu tanaasul iyo walaalnimo waxaan rabaa inaan taariikhda ka soo bilaabo laba kun iyo saddex iyo tobankii markii ugu horraysay jubbaland la dhisayay mucaarado badan iyo dhib badan baa jira oo dhacay dib u heshiisiintii ugu horraysay ee jubbaland laga qabto waxaa yimid dadkii markaas mucaaradka ahaa ee dib u heshiisiinta ku yimid ee qaatay jubbaland oo ay leeyihiin inay dhistaan waxaa ugu horreeyey madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabdiqaadir luga dheere waxaa ku jiray guddoomiyaha baarlamaanka labaad guddoomiye ku-xigeenka cabdi baalley iyo mas-uuliyiin badan oo kale waxaa iyaguna qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad maxamuud seyd aadan oo ku yimid isagoo lixda gobol dadkii ka shaqaynaya ahaa dib u heshisiinta gartayna jubbaland iyo waxay tahay iyo sida loo dhisay intaa wixii ka dambeeyey reer jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay shalay baan idiin sheegaya jubbaland inay ka duwan tahay state kale oo ay tahay meesha miisaanka soomaaliya laga fiirinayo waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo laba kun iyo saddex iyo tobankii dowladdii markaa uu madaxweynaha ka aha madaxweynaha maanta jooga xasan sheekh maxamuud dagaal dheer oo dhiig badani ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan gallo heshiiskii aad ogeydeen adhisawa agreement oo qorayey qodobo markaa reer jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd jubbaland lama yidhaha jubbal la yidhaha oo ay ka mid ahayd waa kumeelgaad oo ay ka mid ahayd waa liidhar oo ay ka mid ahayd dekadiiyo garoonka lix bilood in lagu wareejiyo waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan bayskii hore dhismaha dowladdooda taasaan ku soo dhaafnay intii ka dambaysay waxay noqotay markaa inaan dhisno dowladnimada dagaalka shabaabka oo shalay ka hadlayey oo culayska ugu badan halkan uu yaallo oo madaxa masku uu yaallo ayaa waxay noqotay inaan dagaalkaad ugeydeen gallo iyadoo mar walba ay yaray taakulada dowladda federaalka aan ka helayn waxaa ku xigtay dowladdii farmaajo oo iyadana aan garanayna marxaladihii aan isla soo marray iyo mucaaradadii ay abuureen iyadoo maanta ay joogaan dadkii xilligaas mucaaradada ahaa niman dad ka mida wasiirada iyo xildhibaano federaalka oo wasiir seeraar oo wasiirka waxbarashada xildhibaan xidig ay ahaayeen dadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii mar walbana waxaa ayaandaraa dowladnimada soomaaliya inay noqoto dowladnimo ka shaqayso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dowladnimada soomaaliya taas waan uga mahad celinayaa xildhibaanka iyo wasiirka iyo markay arkeen xaaladda laba kun iyo sagaal iyo tobankii dowladdii jirtay waxay culayskoodao dhan isugu geysay inay etoobiya isticmaasho jubbaland la qabsado tay rabta ay ka yeesho iyadoo ilaa hadda qaski uu dhinac way ka sii jiro maanta dowladda xasan sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa laba kun iyo saddex iyo tobankii wixii dhacay iyadoo maanta ay taallo in la yidhaahdo axmed madoobe kenyaankaa keeni kenyaan baa sidan yeeli amnada kenyan am soomaali soomaali baanahay waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa etoobiya ana noqonin walaa kenya ana noqonin walaa cid kale ana noqonin soomaali baan nahay soomaaliya iskale waxay maanta maraysaa waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dadka reer jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wadahadal baan diyaaruna dowlado kale ha ku wareegin waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh berri bay qoli deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tidhaahdo jubbaland baa la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso